saxarada waxaa ka dhacay walaal waxyaabo fara badan ayaa ka dhacay oo kow ka tahay talaafanada in laska aruursanayo in marka ciidanka lagu soo dhibisto aada xaareed maantaaba maalmahan rafaadkaas uu ku jiro maantana waa sidoo kale dad fara badan ayaa looga qaatay talaafanada sida hubka la wato inkastoo aan aniga ka nabadgalo aan ka badbaaday marka dhibaatadaas mid mar walbaba shacabka meesha ku haysata mar walbana soo wajahda taleefanadeeda iyo waxyaabada wataan iyo qaar layiri xataa ugcgaba biinka shaab kuwa taleefonka waa dulaga qaata biinkina labaash roosh shaab lagu yiraa kuley wax kalo wax kaloo ku dhiman ma jirto xarood xarood horta marka la yiraa waa waa labada meelba dhanka masajidkana waa jirtaa dhankan bakaaraha soo xigtana sidoo kale waaye ama dhanka meel walbaba waxaa waxaa waxaa ka dara dhanka masajidka maa dhankan kale xaafadaha oo dhankan soo xigto bakaaraha xigta soo xigo
waan gartay marka dadka shaksiyaadkan dadka teleefoonada ka qaadanaya ma dharka ciidanka diriiska xiran yihiin mise dharka dadka shacabka ah
maya dhar shacab ma xirno waxay xiran yihiin dhar boliisay xiran yihiin dhar boliisay xiran yihiin waa dad labisan waayo waa dhalinyaro oo yar yara waayo dad hadda garanayo waa dhibaatada dadku soo jeestay marka waa meesha waa hadaad kasoo baxday daluuq lagu helaa waa jaaniska telefoonka lagaatakeen yiraa qori lagu handado midda kaleetada kasoo ka xigtan waxaa weye waa in telefoonkiina la dalabinkiisa sheeg si lacagta ku jirtana lagaaga shufto imisay gaarayaan marka aad indhahaga saartay dharka ciidanka diriiska dadka qaba
dadka wata mise dadka laga dhacay dadka laga dhacay iyo kuwa wax dhacayaba
kuwa teleefanada laga dhaco wallahi waa badihiin shan ilaa lix iyo todoba way gaarayaan waa kolley waxa wixii kasoo horbaxay waxbay reebanaan ma lahan dadkii meesha jooga goobjooga ahaa meeshaas ay ku qabtaanba waxay kala reebaan ma lahan waxlaalo sababtoo dadka inta badan isgaarsiinta u badihiin dadka oo dhacayana waa saddex iyo afar wax saas qusood waayo oo ciidanka darka ciidanka kulbisan